barbara durmiyo nolol weeye hayaata kuwada jacayl xubin weeye xaq dhowrku barbara durmiyo nolol weeye hayaata kuwada xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma xiisaha kanka cayrka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jeeda xareer ka waraabi xareer ka waraabi xaggaaga u jeeda xareer ka waraabi adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u wanaagsan dhegaystayaasheenaan jecelnahay oo habadeennaga la xidhiidhay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha iyo gargacalka lahaa ee sabti walba afrikada bari markay soo dar istaagto shantii garabnimo buura halkaanaad ka dhegaysan jirteen waa barnaamijkii murti madadaalo mar kale garab wanaagsan ayaana habadeeda inkadhaynahay meelwalba waa joogtaan hise kastoona maqlaysaan waa sabti shan iyo labaatanka janaayo labada kun iyo labaatanka barnaamijka garab wanaagsan xubintiisa murtihii madadaalo maanta intuu habada ku jiro waxaa si talantaaliya idinku gadaadhahi doonaa may ashraf karaama iyo xad iftaax soomane waa farsamadii xasan axmed maxamed khasaara barnaamijka sida cadowhayna waxaan ku daafuran jirnay mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waxaan idiin soo qaban doonaa hadduu allah weena ogolaado heesee ku noqonayso fanaanada codka baxsan ee ikhriyadey casri wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay akhiyaaray
idadi ogayd ban adiga mooye ragba ilaawaye idadi ogayd ban ubax la moodyaho kuu ammaana idadi ogayd ban axdigeenihi uu adkay ahaa idadi ogayd ban adiga mooye ragba ilaawaye idadi ogayd ban ubax la moodyo kuu amaana idadi ogayd ban axdigeenihi uu adkay ahaa inaad jacay igu abuurtay urkaygana ku badan tahay maba ilaawe inaad jacay igu abuurtay urkaygana ku beran tahay maba ilaa
isku soo noqod wanaagsan ayaan habad idinka leenahay soomalaay meel walba waxaad joogtaan si kasta oo maqalka raadi xadaadi idin soo gaaray hilka fmkiisu yahay sideed sideed dhibic shan megahertisa cadaadii deegaanada ku dhowdhowna waad naga maqlaysaan halka dadewga caalamkana ay toos naga dhag- eh, nagala socdaan aalada tabinta tooska ee live streamka karaamiyo soomana idin leh garabnimo suuban barnaamijka een, intaan guda gelin horta sooman ayaan soo dhaweynaya sooman garab wanaagsan een, khamiis dhaweed adoo garab wanaagsan kuwa ee maqli jiray horta soo dhawo bal khamiis dhaweed garab wanaagsan ka bixbaysay waa mahadsan tahay maxamed galo wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaasha meel walba ay joogaan ayaan hawada ka leeyahay Hay.
barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa murti iyo madadaalo wallahi waxaa garab wanaagsan tiraahdo maanta galabtaan waa waa la galabti jiraa waa garab saana wanaagsan Mm, galabtay waan filayaa inuu barnaamijku galab wanaagsan yahay galab wanaagsan mar walba meel walba oo aad joogtaan dhegaystayaasha ku soo dhowaada barnaamijka oo hadda galabtay aad u xiiso badan waxyaabo badan oo kala duwan ayaynu kusoo qaadan doonaa Een, murti iyo madadaalo ayaa la yidhaahdaa een, galab wanaagsan faracyadiisa ayuu he oo ka mid yahay barnaamijkan sabti walba ayuu baxaa markay saacadu tahay afrikada bari shantii galabnimo oo buura ah horta cabdifitaax waxa isweydiin mudan maxaa la yidhahdaa horta murti Mhm. wale murti haddii la yidhaha maxamedo way Hey.
micno badan bay yeelanaysaa Een, ma isku dhayi kartaa maxamed waxaan malaynayaa haddaan isku dayo inaa angal ku horta dhufan intaana horta barnaamijka u gudgala horta barnaamijka maalin walba ama sabti walba waxay maqdaan dhegeystayaasha murti iyo madadaalo galabta waxaan rabnaa inaan murtiya horta aan aan oo een waxa een lagala jeedo ama macnihiida aan sheegnaa marka hore barnaamijkan waa u gudageli doonaa een dhegeystayaashan waxay nagala soo qaabi karaan wax een alla waxay inoo hayaan hadday ahaadaan gabayo hadday ahaadaan Sheekooyin.
guruun sheekooyin een wax walba intaba way noogu soo Intaba, gudbi karaan een, ehe.
wicitaan iyo fariimaba intaba way jiraan maya galabta.
een cabdifitaaxow een wicitaan oo keliya waay galabta Mm.
een maadaama uu een u yahay murti iyo madadaalo Aha.
een marka wicitaan ma jiro galabta marka dhegeystayaasha kanaa la gelinayna waa waad waxaad leedahay fariimaa jirin dheh Ehe.
dhanka wicitaanka ayaa jira ha wicitaanka ayaa jira marka murti een cabdifitaaxow aniga ayaa dhegeystayaasha u macneynaya murti horta waa maxay murtidu waa hadal kooban oo xeel dheer waxayna een u dhowdahay ama iyo waag tahayba waxaa la yidhahdaa mahmahda waxaana bixiya oo een ka soo fushaa een carabka qof caaqil ah oo waayo arag ah ayay ka soo fushaa murti waxaa la yidhaahdo Mm.
madadaaro hadda waad iska garanaysaan madadaaro fisraad uma baana ayaan filaya een marka een murti waa sidaas waa hadal kooban een oo xeel dheer waxayna u dhowdahay ayaa la yidhi mahmada waxayna een kasoo fushaa ama kasoo baxdaa carab qof caaqil ah een waayo aragna ah een cadibtaax sidaas ayuu een barnaamijka een murti horta een intaas weeye qeexideeda markaan eegno barnaamijkana waa uu furan yahay xilligan laga bilaabo waxaad nagala soo xiriiri kartaan fara saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan ayaa si toos ah naga soo wici kartaan dhegaystayaal markale ayaan ku celinaya waa saddex lixdan konton iyo labo toddoba iyo labaatan hayaa cadiftax bal galab wanaagsan galabta dareenkaagu waa sidee
waa mahadsan tahay maxamed markale gala wanaagsan ayaan dhegaystayaasha leeyahay adigaba iyo asxaabta kala duwan Gara- galabta abwaan inaa aad- aad noqotay aad la rabaa cad- een, cadfiftaaxo ya Mm.
abwaannimada galabta inaad banaanka keentaa rabaa dhegeystayaal badan waa ay jiraan abwaannimo marka haddii xataa aad turanturootid waa lagu qaban doonaa Waa mahadsan tahay, Maxamed.
caddaas jira erey beena isgeli walla dad ku xadleer Mm.
ayaa rajadoona inay barnaamijka dhegeysanayaan galabta marka Waa mahadsan.
bal galabta Mm.
ayay- waa mahadsan tahay horta maxamed galabta rag- waa diyaarsantaa malena galabta May xoogaa- galabtay, may.
xoogaa bacbu waa wadataa
waa mahadsan tahay maxamed horta galabtay waan inaan halkaan waxyaabo badan kasoo jeediya waan doonayay balse maxamed iima suurta gelin may hadda hadda barnaamijka bilaabaya Ah.
baby suurgele maxaa caddaa May Maxamed Barnaamijka dib.
dhammaan maan bilaab waaye waa mahad- waa mahadsan tahay karaawni Aye.
dib iigu dhig ayaan ku leeyahay Ay, dib waxay waan kuu dedejin dhigaynaa laakiinse barnaamijka ma laga ma- galabta may galab maxamed uu sabdiga kale insha allah haddii rabbi laga helo Sabtiga ayaan kale.
Oh.
Een, laakiinse cadibtaa hadda sooma xoogaha inuu bilaabo sooma inoo rono aniga dhegeystayaal maya sibdiga insha allah rabbi weynaha haddii laga helo ayaan waxyaabo badan oo kala duwan u aad soo baad umahadsan tahay Een, soomano runtii aniga xaggayda een, runtii galabta gudbin.
ya waa diyaarsanta
inaba hay Een, galabtii in waxba badan.
kama soo tagan Een, waxba kama sutagna ayaa la dhihi karaa galabta maadaama murti iyo madadaalo uu yahay barnaamijka karaamow waxaa Ha.
waxaan u jeedayay markaan stuudiyaha soo gelayna He.
adigoo qos qosl iyo hadda maaragtay sida qof is soo diyaari may cadibta horta waa iska dhibcadday horta mar walba inaa qoslo ah laakiinse markii haddana murti ima dadaalo aan maqlo Mm.
haddana waxaa igu Farxad igu baa soo kuu degaba tahay. Mm.
waxyaabo kale macna waxyaabo kale Ha.
Mm.
aftahan aanan ahayn aan noqona macnaa markaa murti aan maqlo haye waa ka laakiin su'aaliyo kale maya ya maya nu maxamed dib baan waxayga ka dhigta anugu maya waa ku ma degdego fahmaynaa anugu ma degdego waa ku fahmaynaa waxaas ayaa lagu qaban waa waan dareemi karnaa marka dhegaystayaasha waa ii furan yihiin qadadka een, taleefanada een, waxaad naga soo wici kartaan dhegaystayaal fara saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan ayaa si toosa naga soo wici kartaan marka garab wanaagsan casiri wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay meel walba ay joogtaan si kastoo maqalkeena idiin soo gaarayba
mar kale galab wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijku waa murti iyo madadaalo sida aad horeba u maqasheen dhegaystayaal wicitaanka karaama sida idiin sheegaba waxaad naga soo wici kartaan saddex lixdan konton laba toddobiyo labaatan dhanka kale wicitaan kale ayaan u- niigu talagalnay oo maadaama aad- een, murti madadaalo yahay dhegaystayaal badanna een, ay ay qabta jecel ay soo yihiin cararin- inay ay barnaamij ka een, qayb qaataan haa cabditaaxo marka laba lambar ayaa galabta ee nasiiba u yeelanaya inay nagala soo xiriiraan Mhm.
lambarka kale cadi fitaax haddaa usoo gudbiso aad u mahadsan tahay karaama wicitaanka kale ee naga soo wici karaan dhegeystayaashana waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayay naga soo wici karaan waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton dhanka kale saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan labadaba waa aad naga soo wici kartaan meel walba aad joogtaan casiriyo wanaagsan ayaan dhegeystaha qadka ku jira karaa aad baad u mahadsan tahay dhegaystahan u horeeya haddaan soo dhaweeyo annagoo dhegaystayaal badanna een, jaaniskaan sii doono intaa ka gaarno ama inta uu barnaamijka hawada ku jiraba aan jeclahay inaan dhegaystayaasha fursadooda aan siino een, cadi fitaax dhegaysta ayaa qad ku jira haddaa markaani aan jaaniskiisa siiyo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma soo dhawow walaal magacaagii halkaad inagala soo xiriirayso
walaalkay maxamed aadan yuusuf karama waan ku salaamay adiga iyo walaalkii cabdifitaax cabdullaahi dhoore cabdifitaax soomare iyo kabtimiaqaanka xasan saciido dhammaantiin waan uu salaamay magacaygu waa xafidada barnaamijka ah xidid farxadda ayaan dhowra kaala soo xiriiraysa xaafida karama maasha allah ayaan soo dhawow galab wanaagsan ayaan habada kaaleenahay saaxiibka koowaad ama labaad ayaa tahay barnaamijkaasi aan rajay doono mahad ballaaran ayaan kuu jeedinayaa Een, marka galabta galab wanaagsan ayaa hadda la fadhiyaa hadda waana murti iyo madadaalo bal galabta maxaa inagu soo talagashay
walaalka walaalkay aad baad u mahadsan tahay aniga waxaan usoo talagalay hees iyo gabay
hay gabayga inagu hormar maadaama abwaanin meesha ay fadhiyaan galabta
walaalkay gabaygan wuxuu ku saabsan yahay gobolada galmudug gaar ahaan gobolada macnaha adiga kala gabaygu wuxuu ku bilaabanaya wuxuu ku bilaabanaya wuxuu ku bilaabanayaa sida kan gabagii dacdheer iyo dowladii soomaaliya wilajiisiisii iyo gubis dalkiisii saxasaxadii dayanood soddon sano iyo dheeraad sirad waxaan ku noolaa jannadii cadaadood sirmaqweyne qaradiyo saaxiibadii gidheesiyo sirnadiiyo qarahiyo dabay wadasirkiisii siigaalada siigaalada dhagaxdheer sidhoodina cadasiyo silsiladii baxdheeriyo meertingisingiisiyo seedii xilladii cusbadii xus xusna sirash aan firash cusbadii xusxusneed sarixin camaaraad caarsiinadiisii sabaa geliyo dabagalo socoddeedaa sii daro safarkaada sii wada subaxdii markay tahay indi buuran aan ladan ibraarkaada sii siro waa sideeda guduuye sadexsaddex u kala bado sidisaana caynayn salaan saafiyaya habyayaan sugayne saadaashii maxaa helay sasadii ma socotaa
wallahi waxbaa ka dhacay galabta haye ayaan dhool maxaa kale
hees weliba ku saabsan hooyo macaan haye
waxay salaaminaysaa heesan heesana hooyo injakaadi hooyo waxaan ahay laga suray jirkaanidaan ahayo hayawaan ku jecelahay hooyo injakaadi hooyo injakaadi baan ahayo jirkaanidaan ahayo hooyo waan ku jecelahay hooyo allaha cadowgaaga ha jabiyo walaalkii waa mahadsantahay way macaan aad baan ugu mahadcelinayaa hooyooyinkan dhib ayay naga soo mareen jannadana allaha geeyo Maasha- adinkana waa mahadsantihin walaalkee maasha allah adigana aad iyo aad ay umahadsan tahay ayaan dhool sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka ay noola qayb qaadatay galabka ha kugu canaadana habada ayaan ka leenahay ayaan kumaan ilaabin doono hadduu aan la haweenayno ogolaado intaan joognaba n ya maxaa iradaa cabdi saaxiib walle waxbaa ka dhacay qiiraayo ayayna soo xasuusisay hooyo macaan gabay ku- ku saabsanaa oo hees ku saabsan cafwan oo heestaasi waxyaabo badan ee hooyo macaan ayay ka turjumaysaa cabditaha waxaa iga sii cajab Gabay.
geliya gabaygii Ah.
ya Ah, ayaan ayaan waxay mudan tahay in la raadiyo
cadibta anaa waan ku dhiirabe Ah, ah.
En, waynu waa- raadi doonaa Eh, maxamed eh, waynu raadi doonaa ayaan waxay ka mid tahay alaaba dhegeystayaasha in badan in badan barnaamijka barnaamijka xiran mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa dhammaan dhegaystayaasheen waan jecelnahay n waxaana n s- si zaa'ida usii jecelnahay dhegaystayaasha xiran en, raadiyaha cadaado Eh.
f m tiisa sideed sideed dhib- sideetan iyo sideed dhibic shan magaratis en, cadibtaha dhankiisa iyo en, khadadka taleefanada dhanka kale haddaan u jilcano haya cadibta.
aadaad u mahadsan tahay wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa wale durbaba dhegeystayaashu barnaamijka way maaragtay way la soo qabsanayaan meel walba ay joogtaan raadiyaha cadaado ayaad naga dhegeysanaysaan dhanka wicitaanka karaama dhegeystaha markaan jaaniska u helay halo asalaamu calaykum
Alaykum salaam.
walaal soo dhowow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
Magacii waa Ayaan oo joogta Cadaad.
ayaan galab wanaagsan casriyo wanaagsan soo dhowow mar kale barnaamijka haddaad la socotayna gudagal
Waan la socday Jooya Mustafa haye m- bal inoo soo dah
Jooya waxaan ku socdaa aabbayaasha waaweyn iyo hooyooyinka waaweyn.
mhm Ay.
Laakiin
haye laakiin darajada gabagiran Aisha waxaa la igu digdaan ee dubo. Aisha har hadda u soo laabto gabagan waxaa ku socdaa mm si weyn oo ilma dhalay.
mm Wadaadkiisa iyo fadhiyo.
Hai. mm mhm haye
aad aad ayaan xunahay dhegaystahaasi waxaad moodaa inuu qadka taleefanka ogaa cadibtaah soo noqo ayaan leenahay galab wanaagsan meel walba aad joogtaan saaxiibadana dhegaysanayo barnaamijku waa murti iyo madadaalo walle Mm.
fari kama qodna wicitaanka lambarada waxay nagala soo xiriiri karaan saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan sidoo kale waxaa nagala soo wici kartaa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton Wici- dhegaystahan qad ku jiraya cadiftaax dhankiisa dhegeystaha markaan jaanisku helay hello asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso xuseen barnaamijka biyo guduud galabta sidee looga dhegaysanayaa waa la socotaa haye gudagal gabay baa ugu soo talagashay haye saar baad ugu soo talagashay bal soo dah Mhm. waka Mhm. aad u mahadsanyahay saaxiib sare waxaa waynu laga ka- mahad celinayaa qadka taleefanada ayaan ku soconaynaa haya cadiftaax waa mahadsantaha karaama wicitaanka ayaan jaaniska siinayaa dhegeystaha markaan jaaniska helay hello asalaamu calaykum saaxiib soo dhowow galab wanaagsan casriyo wanaagsan magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso xasan galab wanaagsan saaxiib casriyo wanaagsan barnaamijka waa la socotaa haye gudagal
waxaa usoo kala galay galabta gaba yaraa rabaa inaan kaga qayb qaato Mhm. muxuu ku saabsan yahay
yani xoogaa dhalinyaradu la hadlaya akriya dhalinyaradu la hadlaya soo dah Mhm. haye waxaan galay daahiyoon ku dheeraystoon bulshada dhawaateeda on hayaba Mm.
dhawaanaha waa iska xiray haddaan se u dhaafsanay Mhm.
adduunyada waa dhammaan jidkeedii baraha dhaaf Mm.
malaha dhayskeedii waxaa dhacay taargetkii sooyaalkii dhignaan jiray waxaan dhowr waxaan dhaxal odhan lahayn haddaan dhowr horay ka dhaho Mm.
soomaali dhul bay lahayd hidiyo dhaqan bay lahayd Mm.
dhammaan xeer bay lahayd dastuur dhigan bay lahayd badheeg marin bay lahayd
Mhm.
wanaaga dhisay lahayd dabeel dumar bay lahayd dhaqamo salxaday lahayd Mm.
kisto oragtay lahayd Mhm.
Een, haddaan intaas kaga soo laabto een, dhaqankii hore markaan aan mid kaa daragsiga gelayaa Mhm.
een, are- are ugu kala go-aayo, weliba- ugu salaam.
aad baad umahadsan tahay saaxiib waan ka waan ku mahad een, mahad ballaaran ayaan ku jeedinaynaa een, dhegeystayaasha een, waan usoo laabanaynaa haya cabdi fitaax bal dhankaaga garabta garabta waa isku Aha.
fadhiya hadda waxaa umalaynaa garabta tarmuusyo badan hadda inay shaga ka dhamaadaan sidii loo qoslayo waa mahadsan tahay karaamow haya cabdi fitaax bal garabta waa laseeyaaniyo laga yelima wax ma Aan- heye anigu sheekan soo aan galabta soo diyaarsaday koowey koow Mm.
een, sheeka miya sheekan hayaa bal, galabta bal, kulli bal in nooga hor dhaca marka anaga aniga mideeda waan dibdhiganaya adi bal haye sheekad maxay ku saabsantaa marka hore war sheekadan maxamedow haye waa sheeko hadda qosol badan in badan gabar caqli badan haye iyo maaragtay nin mataqaanaa reer magaalo iyo gabar reer baadi ah wax baa ka dhacay ayuu ku ayay ku saabsan tahay haye sheekada hadda aad u macaanto qosolkeeda galabta way wadataa haye sheekadu waxay u dhacaysaa maxamedow qasurkeeda xataa horey usoo qaad horey usoo qaad kamaba taganba haye sheekada waxay u dhacaysaa sida tan wiil maaragtay reer magaal ah ayaa waxa uu shukaansan jiray gabar reemiya marka sidii uu u shukaansan jiray u shukaansan jiray markii dambe waxaa laysku afgartay in maaragtay la isguursado haye
ninkan ayadu gabadhu wuxuu ugu sheekeeyey anugu baadiyaan kula degan uu yidhi baadiyaan kula joogaa yidhi aniga shukaansi wax islam ku dhacayo haye hayo tiri marka iyo moomaysa dhin marka ko ninkan waa maalintii dambe waxaa- waxay tiri niyahow waad soomay rabtid anna waan ku rabaa Haye.
laysma arag hadda waan ku rabaa weyn oo lisma innaba lisma indha laysma saarin sheekada bisaa laisla dhameeyey telefoonka ayaa sheekada lagu dhameeyey walle wax baa soo socda haye ninkan waxay tiri maalintii dambe niyahow soomay jecli haa bal ciddan halkaasaan degannahay bal noo noo imow aabbay cidda dhan dadka dhan waa joogaan haye
ninkan wuxuu yidhi walaalahi horta magaaladii hadda aad anigu haye magaaladii Ah, hadda ba- aad.
aan aad Haye.
saaka saaka magaaladii aan aado adeeg baan doonta ko marka waxaan rabaa aabba bal inuu magaaladii igu yimaado haye war waxay tiri magaala imaashahaada ma aqaani baadiyaad degana soomaad ay dhihin haye qof dan lama ta Ha.
nina isku kahayke
haye
ninkan adiga na gabadha wuxuu rabay in uu maaragtay isaga uu maaragtay dan inuu khiyaanu rabay
ilaa ka Mm.
mangalada kaas khiyaanu haye rabay ninkan gabadha waxaa gabadha waa gabadh aqli badan ahayd Een, oo aan la khiyaani karo hadalka macaasar beebtiisa way fahamtaa ani camal miya ama adigo kale waa adigoo kale waa hamsan haye sarbeebta maca isla markii bay fahmaysaaba Waa haddaan haye.
maca war u qarinayso waa iska dareemaysaa Adiga ka fahmaysaa Mhm.
haye maalintii dambe waxay tiri niyahow hadal la qari qurun baa ku jira ni haddaadan dan iga lahayn hadalka caddayso waxaaga baraan ka soo dhiga Soo saaxiib ba- haa.
haye walaali wuxuu yidhi horta waa- lacag baan kuusoo tuurahaya haye soddon dollar baan wax kuusoo siinayaa yidhi haye Eh, baabuur soo raac haye isku kaykeen ko maalintii dambe gabadhii way timid magaaladiiyo timid warkii waa iska yeeshay haye ninkan markay iska yeesho ayuu guriga yimid haye
guriga markuu yimid ba habeen bay noqotay haye.
markay noqoto iyo gabadha yidhi gabadha habeenkaas way ka dibadabaadiye wuxuu yidhi aan kulanno oo aan isku imaanno hayee tiri iima uu tiri meeshaas meeshaas igumow haye haye meeshiiu timid gabadhii markii asna waa yimid waa la wada sheekaystay waa la wada sheekaystay gurigee gurigee kusoo dhaweysay gabadhi yaa guriga lagu soo dhaweynaya miya ama wiilka gabadhaa lagu soo dhaweynaysa gurigee Haye.
kusoo dhaweynaysa Waa- Hagee- xageed ku aragta adig gabar ya waa waa jira caddaa hadda adaa lagu soo dhaweynaya haye
marka markay guriga timid ninkan wuxuu maaragtay yidhi walaale horta aniga waa si fiican baan kuu rabaa si fiican baan ku rabaa si fiican baan kuu rabaa Ko- laakiin lacag la-aan baan kugu rabaa kun ma haysto
wax baa ka laakiin laakiin waa dhacay iska kaa rabaa markaas waxay tihi haye niyo ma alaab la soo iibsadaa ii mooday tiri aniga alaab la iibsaday maad ii mooda maxay Haye.
ta hadalkaad ku hadlaysid haye markaasuu yidhi ha alaab waa ka liidataaye maxay waxaad sheegaysa maxay tahay haye dharbaax baa dharbaax hidaanka ka cusiyey ninkii hadda dharbaax hidaanka laga cusiinaya bismillah haye
ninka waaba haadaba waaba haadaba haye koollo ku noqdo haye ayadoo koollo ku noqdo haye inta ku dhegay Ee.
uu koollo ku noqdo haye wax ka fujiya waa liba waa ku suuxaba
gabadhii buu ku soxay gabadhii ku suuxa bismillah ilaaha nagu Uu- dhajiyo qof islaam.
markaasay Haye.
tiri ilaahay gacmaha u taagatan gabadha haye ilaahay ka fuji markii dambe waxaa la yidhi maryo sacto iskugu soo dhadhaweyday haye ay qof is- qof uga dhigtay uu Ee.
maryihii ku dheeg haye maryihii dhab noqdo ku noqdo haye maryo asagoo shuminaya haye ayaa am- uu- uu kacninka Mm, mm, mm, mm.
gabadhii markaasay tiri "Aql- aql- aql- aqli raagad meeshaas ku jiraa tiri wax walbuu iskaga dhegay marka Bismillah. hadda aad bita Mm.
gababtaanu duqeynaysaa maya maxamedow maa sheeko dhacday
aad baa mahadsantahay halkaas ku eg- ku dhawaad fiya Mm.
aad baa mahadsantahay cabdifitaaxow intaana horta aanan ka bixin een, reer miyiga Ah.
een, aniga sheeko qosol badan ayaan wayaa maanta dhan aan macnaha rabay inaan sheego een, waxaan mar ay ahayd een, mar ay een, ahayd ayaan mar aan muqdisho jooga ayay ahayd marka dhaktar ayaan waxa een, aan aaday Ah.
marka isbitaal een, degfer een, haddaad taqaano Ex.
saaraje doono Ex.
Ehe.
Ordigan, eh.
marka een, markaan aanay meesha ayaan waxaan meesha een, ku aragnay dhakhtar ayaan ku balansaneen marka waxaa kaloo meesha taagnaa nin reemiy ah Ah.
marka markuu meesha taagnaa een, dhaqa- eh, dhakhtarkii ayaa wux- wuu baaray ninkii aniga meesha fadhiya wuu baaray wuxuu yidhi waan kuu soo laabanaya dhakhaatiirta wasaa ogtaha waa shaqo badihiin marka wuxuu yidhi waan kuu soo laabanaya Meesha sii fadhi.
Eh, meesha iisii fadhiiso marka wuxuu siriniyo odayga intuu meesha fadhiyo ama baarkii een, ku ku- baarkii ku ku- ku dhaqsadaa waana daalan yahay Ah.
wuxuu usoo qabtay dhalaf een, coca cola Ah.
wuxuu siiri odaygaan bal meel dheer maadaama uu ka yimid Ha, arag.
ha isku qaboojiyo Mm.
marka odaygii marka wuxuu yidhi waan kuusoo laabanaa marka anigana wuxuu yidhi ha adiga shaqamaa geliha anigana waan kuusoo laabana uu yidhi marka Hai.
odaygii jaf waa baxay xaafadiisu aaday adiga wuxuu maqnaa bil Ah, ah. Bil buu maqlay.
ha biloo maqnaa odaygii rabadiyaha Hay.
maalinta dambe oo baarki bishaas wuxuu ku maqnaa cadibtaaxow dhaladii koolokoole ee lasoo siiyey Ah.
oo oo furfur fu- maalin walba furo kacbay Macnuu macnaha.
fur yar uu ka cabay. Ay.
maanaa dhaktar laba muda dhaktarka inuu soo qoro Ah.
maanta oo maanaa bilo dhan Ah.
wuxuu cabayay al alla baarki Halka- caawa halka fur uu ka cabay.
Al- Hay. Hay.
halka caaga koolakoola oo bil dhinac waay maalin Mm.
walba furo caabay Mm, mm.
maalin soo furo maalin dambe dhaktarku yimid ayay dhaktar Ah.
waa kanuu yidhi caagaya Waa la soo dhameeyey.
saas u fiirshayaa oo yidhi caag kana jidaana Hay.
yaa caagi halka keed markaasuu yidhi waa kii maalinta ay siinaysa adigo soomaali iyo qorin Mm.
markaas waxaa kusoo samays Ay.
markaasuu yidhi maalin walba subax walba markaas soo kaca furaya kacabaya Hay.
waa caagii koolakoola ah Cagga walba.
marka dhaktarkii soo yaabo niyo waa jirata ku daweyn doonaa bal xagga iyo fadhiiso Hay.
Rasiya, aniga qosula macnaa meesha la fadhiyo wallah Mm.
ka warcad bitaago Walle- walle- caag kolo kolo wiligaa bila ma cabti ما ما بلا شيء دقيقتكم دقيقتكم معنا
wallahi waxaadan aqoon u lahayn waa dhibaato wallahi cabditaago marka والله اقون واحد والله نباتودد باي لهدها محمد وما رتي نباته badan ba ka soo gaaraysa marka cabditaago sheeko kale ayaan ku darayaa horta Ayo.
dadka gaagaaban dhibaatay qabaan cabditaago ay
hadda ka hor nin wuxuu joogay magaalo aha dadkoo dhan waa ayaan aha asiga keligiisa magaalada u Ah, dadka gaabnaa ugu macnaha.
gaaban, magaalada Ah, dhan.
dadka Mm.
u gaabnaa marka ninkan waa soo nacay qofkii la socdaba kor u fiirnaa qoorta daasha miskiinka ay ya waa u Hey.
gaabaya magta dadka dhan waa ka dhadheeriyeen Mm.
maalin dambe uu yidhi saantara maan intoo buurt een, bu- magaaladaas ugu dheer inta toofu leh Mm.
oo intuu gacmaha kor u taago wuxuu yidhi Mm.
ilaahow dhiraan kaa rabaa soo ilaah u baryaa u baryaa u baryaa Ah.
marka dambe buurtiyaa baarkii la baxday dhagaxa oo lugta saartay dhagaxyaa lasoo dhacay Mm.
soo usoo dinaan daroonaya dhulku hal mar wuxuu ku siiray web ah
intuu dhabarka qabsaday oo yidhi ilaahow ah
dhirir kaama rabee Ah.
lafey keliya kaa nabad galaan
ay
dhiriro dhabaruu yidhi mis ay la fay ee lafeyga bis ii nabadgeliyo macnaa
ay
marka waxaan jirtaa dhegeystayaal soo dhaweynaynaa waa isku soo laaban doonaa dhegeystaha qasri jira hallo asalaamu calaykum salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ولا سود ومك عيارك أنا قد سعريريس
walaalkay karaama ali cabdisaaxaadani salaamaan galab wanaagsan magacaygana kaxweeye kala sahridaysa cadaada نجاح وان كسو دمينينا قلبنا السنة هبدا وان كارينا بنسود وقرحت معه سطر كش برامجك
walaalkay galabta walaahi barnaamijka xiise gooni oo xambaarsanaa waxaa ugu soo talagalay sheeko هي إنو إنو سدا
sheeko hadda kahor laiga sheekeeyo sheekadii lisaan kaga sheekeynayaa هي أنا نوسي شكايسا أنت كلكوسي شكاينو
Mm, saas waaye هي
waxaa la laba laba nin oo saaxiiba ah hadda kahor ahaa
هي
isku meel ay deganaayeen isku micni bugi ay deganaayeen laba xaasa ay qabeen een, laba dukaana way lahaayeen oo isku dhegan هي
marka labada nin nin baa balwad leh هي
markaasuu een, ninka marka balwada leh marka dukaanka xigo een, dee magaalada kasta ka galaayo dee uu kusoo qayilaa هي
kanada een, uu reerka markuu soo aadayo bac adeegu ku qaadaa
dawaynacda mahiigta
qadarkaasi hawadaan ku kala maqleen akhyaarta ayu waa idinka raali gelinaynaa najaxna waa ay dhimaasan tahay waan mar kale ayaan rajadona inay qad ku jirto waan soo dhawaynaynaa halo assalaamu calaykum haye soo dhow waxbaa nagu socday
marka adi labada nin midkaan xaaskiisa bulwadu ahay haye kala dee bal balwad asagana bulwadu lahaa gaaladiisuu dalay mos marka gabadhii oo ninka siinaya kabaan seertay haye
waxay dhahday ninkan de saaxiibka ah dusaanta leedihiin asaga xaaskiisa adeega guriga sacata dheer wadaada adi maxaa camal hay
markaasu dee wuu arkay la galay moogtahay mhm
in la galo wuu arkay moogtahay hay haye
markaasu dee wuxuu yidhi ninkaan xaaskaaga uu ka masiirtiyey adiga inay xaaskiisa ka masiirtiisaa waayo
haye
bes adigii wuxuu sameeyey magaaladiisuu ka galay habeenkii markay ahayd uu soo wacay gabadho ninka qaylaya waay moogtaa wuxuu dhahaa hebloy markaa cashada karisid ilmaha seexi guriga waxa wadaha qabanin markaas anaa xaafadda caawa ka shaqaynaayo ka seexdadiyo ciyaalka
walle waxbaa ka dhicdara haye bes adi markuu imaaday ninka wuu markaansiya moogtahay haye
habeenka markuu imaaday guriga waxa dhar yaalo dhan uu dhaqay alaabti dhan uu dhaqay beertii raxaaqay wax kasoo ka shaqeeyey subaxii wuu iska seexday marka habeenka dhan buu shaqaynayo moogta ha haye
subaxii waxaa soo kacday marka labadii naagood oo soo kaceen ka tiri naa hebloy abaaye golna waxaana howla qabsatay say tiri may abaay xaajigaa marmar noo shaqeeyo dee dee habeen habeen bakaan jaalo asagaa guriga ka shaqeeya weligiis busaas uu noogu shaqaynayay
haye
ayar bay tii kale kii intay jabtay tiri waryaa heblo ninkeeda wuu shaqaynayaa alaabtii ugu dhaqaa dadkeeda markuu ka dhigay beerkii xaqay adigana ma ii qabin haye
naayaa sideeda waa iska ciyaal mawt haye
intuu u yeedho waraa hebelow guriga waxa ka dhex bilowday maxaa waaye sii saaxiib adaa iga horreeye no
haye askala wareejin camal najaaxa mid lamida ayaan hawada kuu samarinaynaa galabkaa kuu canaada ayaan hawada kaa leenahay walaalo qaaliya sida qoraxda badan ee wanaagsan aad barnaamijka inoo la qayb qaadatay walle waxbaa ka dhacay maxamedow walle najac sheeke in badan oo Walle.
kiraayo leh ayay inoo soo deysay waa uga mahad celinaynaa Wallahi, caadi walaalaha baan sabir oo Ah.
hadda kor kugu dhacay taas oo kale may maxamed way dhimantahay anaga taasoo kale way dhimantahay ima soo gaarin
marka aan aad iga mahadsan tahay dhammaan dhegeystayaasha oona mahadcelinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka inoola qayb qaadanayaan marka een, cabdi fatax dhankiisa waa mahadsan tahay wicitaanka ayaan markaan ku laabanaya jaaniska siniya halo asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaada iyo goobtaa naga soo wacayso
وحتى لو صار في صاحب الصاحب xasan galab wanaagsan saaxiib sare waan mar kale waan kusoo dhawaynaynaa Mhm.
كان waxaan rabaa si yar oo shacab buraa oo xoogaa gabaran ku amaaranayna
Hay. aadaan uga xumahay khadka telefoonka ayaa dhegaystahaasi ka go-ay meel walba aad joogtaan casire wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal barnaamijku waa murti iyo madadaalo barnaamijku fari kama qodna qaybihiisii dhexna waynu ku guda jirnaaye maaragtay dhegaystayaal dhowr ayaa weli telefoonka soo buux dhaafinaya dhegaystaha markaan jaaniska wicitaanka u helay ayaan soo dhaweynaya hallo asalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا سو دhow magacaaday goobta aad naga soo wahayso
walaashay ayaan cadaada ayaan galab wanaagsan casiriya wanaagsan barnaamijka waa la socotaa
maxaa haye galabta maxaa nugu soo tala gasha
sheeko haye maxay ku saabsan tahay
sheekadan waxay ku saabsan tahay nin sheegnay ayaa cid u dhashay dhaan mataqaanido mhm
dhaankii u Ah.
dhashay daraagtii lug kasoo dhashay hadda wuxuu arkay gaari qadahaaraya gaarigii uu ka dawaafay rabtigii oo raba ka carara haye ayaan haddee wa- wa- waxaynu kaa rabnaa dhaanka dad baan fahansanayn dhaan muxuu yihi dhaan ma ayaan dhank- dhanka bal ya Fasiraad bal taas ka bixi.
Ana- ana anaa kamid a qofka aan aqoonin bal aya aya ayaan naga jaari bixi bal dhaan maxaa waaye
rabtigii oo ka carar
haye ayaanay waxaynu kaa codsanaynaa bal dhaan waxaa la yidhaahdo micnaha dhaan uu yahay bal inaad noo fasirto dad aan aqoon baa jira bal sida ay uga faa'iidaystaan
dhaanka waxa weeye dadkii reer baadiyaha awray rabtaan mugta haye
awrta waxaa la saaraa eriyo waxaa la saaraa loo xamriyo Mm.
kanteed macnaa lasu dalsalay waxaa la dul saaraa haaman biraa waa taqaan haaman ma taqaan waa dhaqansan mhm ah haye ay ay wallahi galabta cashiraa baranaya ay ay dhawad ayaan
marka wartii oo ka carar mhm
sida marka wartii ka carar baabuurkii oo raa haye
baabuurkii marka magaalada la tegay oo hadda qaadkii maa ka digsa lasaarkii lacagta oo ku jirta meesha oo cararay hadda markii waxaa la yidhi wixii qaadkii ku tigaa la yidhi misii lacagtii mhm
lacag waxaa iyuu yidhi lacagtii meesha haye aadaan uga xumahay telefoonka ayaa walaashay ka go-ay waanu kaaga mahad celinaynaa walaal qaaliya sida quruxda badanaa barnaamijka nagala qayb qaadato walle waxbaa ka dhacay dhaan maxamedo dad baan aqoon baa jira anaa kamid Ah, ah abtaaho iyo ah, maxamed mataqaanaa oo kale waxaa maaragtay la yidhaahdo eh, heeryo heryo ha ma kasaayo weliga maanta aba igu wareystaa Ah, saa loo ah, ah, isticmaala maxamedo dad badan aan aqoon ayaa jira waynu uga mahad celinaa wicitaanka ayaan ku laabanaya maxamedow wicitaanka ayaan way soo buux dhaafina dhegeystayaasha haya haddaa jaanis siiso hallo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo waxayso
waxaan la shaqeynaya magacayga waa laki lakalood oo joogto magaalada Boosmareeda caasimada maamulka Galmudug walaal macaane soo dhawo galab wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay waynugu soo dhawaynaynaa barnaamijka waa la socotaa
walaalkii galab lamida adigana aan kii maadalnaya xanaanka wacan ee adiga iyo karaamada aad u daadinaysaan barnaamijka Mm.
waxaan idin leeyahay galab wacan oo wanaagsan anigana subaxaantiida waxaan ugu soo talagalay barnaamijka sheeko aad u xiiso badan haye maxay ku saabsan tahay
Een, sheekadan waxay ku saabsan tahay een, wiil iyo gabar oo dabcan shaqaan jacayl dhex maray haye
Een, sheekada haddii aa ugu dhegano maxaa jiray berigi hore oo dabcan dadka ramiyiga gabar ramiyiga iyo wiil ramiyiga aa jacayl dhex maray Mhm.
Een, ya waa ku maqlaa walaashay waa wadi kartaa aadaan uga xumahay w- telefoonka ayaa kugahaya karaa
aad ayaa mahadsan tahay cabdifataaxo marka een, maadaama uu barnaamijka murti iyo madadaalo yahay dhegeystayaasha waxaan soo dhaweynaynaa sheekooyin badan een, waa runtii waan maqalnay marka dhegeystayaashana waan jaaniska waan siinaynaa balse cabdifataaxo taxyar jaceela marka waxaan rabay inaan xoogaa meesha aad nala wadaagto ha hawada aan u mariyo dhegeystayaasha qof gaar oo mar wadayo cabdifataaxo si kale hadda ayay qof fiiro qaas haddaad u waad waa sheegi kartaa maya maya maya qof qaas Mm, maahan.
hadal qari qurun bay ku jiraan qof qaas soomaaliya maahan qofka Mm.
qaaska doolawada xataa waa isdareemi karaa markaas in badan laakiin qof qaas oo maahan cabdifataaxo bal hay bal hay Een, bal nooga marka- dhac een, marka een, waxay ku bila waa tix yar een, marka dhegeystayaasha maadaama aan abwaneen Mm.
marka xoogaa haddii ah, waxay wax iga sii noqdaan Mm.
bal marada ayaa laga ridina aliga cimaamado Haye.
marka een, gabaygan wuxuu ku bilaabanayaa sida tan een, gabayna lama dhihi karo een, laakiinse waa ereyo runtii een, murti ah saan dahab adiga mudan iyo salaamidaba suuban leh haya saqda dhex habeenkii inaa sacbadaada saaro saadaasha nolosheeda waa sidaad ka ogeed iyo si kale aadan ogeyn saanana u hadlaayo misna kuu sirbaxayo saan dahabay kala sax sax iyo qalad kala sugo siriroon sanku neeflaha dhammaantiisa adigaan kaa socday saadirkii ku abuurtay ha kaa dhowra xumaantee waxaad tahay horyaalkii dumarka oo idil inaad soojadeeda noqotaa sabigii dhashaa ku saxiixay go-aankee sarigama ahan qoolkaas iyo sarbeeb hasuluugin hadalkayga hana u qaadanin been ee habisiya haraadkaaga saar hilibka ay horaayo harya habeen halis ayaa ugu jira hoonkaaga yaa ay hogaami horteeda joog hadalkaygana he ha xumeenin hay cadintaa walle walle waa- waa mid laga soo baaraandegay ayaan dhihi karaa Mhm. Waxba- waxbaaba ka dhacay garabta Walle- dad ah.
garabta dad badan ayaa yaabana isleeyi karaa abwaab ma isku bedele Mm.
may abwaab inama gaariya
walle waxbaa ka dhacay Mhm. karaama walle anaadbaamasatahay somno marka runtii waa karaama haddaan kula kaftamo hay meeqaa qoraysa ar- baasha may cadintaa Mhm. mase hadday kuga soo dhacday mase maalmo badan ayaa qorideedu socota may cadintaa hadda marka stuudiya soo galeynay Ah, ay kugu soo dhacday een ayay igu soo dhacday anoo meel iska fadhiyo Mm.
een waa iska anoo iska fikirayo ayaan haddana waxaan arkay kow iyo tobankii loo dhawiya ayaan murti ima dadaalo weye Mhm.
bal maxaa dhegaystayaashu ugu talaganaysaa hay een marka qof kaasna waan u dirayay saa rajee doono asaga ayaa isfahmi doono qofkaas Mhm. waa qof waa qof iska fahmi kara hadduu wax- Ah.
hadduu fahmi kara waa hadduu qof inkastoo magaciisa aan la carbaabin Mm, magaciisa lama arbaada yaxdutaxo haddii kale Ah.
ya shabaqyo badan baa daasan wada albaabo badanaa xarmaayo Ah.
bismillaahi ra- marka Mhm.
xogaa inaan laakiin saan waxay waa cadaystaa cabdifitaax oo dadka dhudhuuntaa ma gaarin iyo Ah.
een, waa yar yaraha iyo Ah.
een, ma aqaani wax laga wadayo Ah.
waxaas dadka dhammaan yani Mm.
waxiga banaanka albaabaa sheegaysaa boqolaal albaab hadda taabdin iga cusub magaceeda xataa Mm.
waan sheegi karaa bal maxamed haddaad noo soo gudbi araa igu bilaada iga qalle
waa maasan tahay axmed karaama uu galo wanaagsan ayaan mar kale galab leh Mm.
afkee ka sugaysaa isla markaa lada Maxamed- ah, magaceeda Maxamed- maxamed madow.
Arabta.
maxaan u fadhinaaba
adiga dhegeystayaasha waa aragtiin Ah.
cadibta ani macnaha hadartaan albaabo xilmayaan aan kama baqayo laakiin xoogaa waxyaabo kale ay jiro abaa jira sidaasa Ah, marka aan laakiin- magac loo carabaabi karin ha laakiin se qof aniga qof ka baqay maayane waxyaabo badan xirmaan marka inaan waxiga mar walba cadaystaan jeclahay een, qadadka teleefanada ayaan ku laabanaynaa caya cadibta soo dhaweeya dhegeystaan qad ku jira aad waa mahadsan tahay wicitaanka ayaan weli jaaniska siinaynaa barnaamijka fare kama qodna qaybihiisa dhexana waan maraynaa waana murtiyo madadaalo dhegaystaha markaana wicitaanka jaaniska uu helay ayaan soo dhawaynayaa halo asalaamu calaykum
alo asalaamu calaykum
cabdisaaxa majaxa soo laabate waaye hay
karaama cimaamada ku tuurnaya haye waa gartay Wareemi, wareemi.
Mhm.
Een, aad iyo aad iyo mahadsan tahay Najax.
najax walaala qaaliya Een, aad iyo aad iyo waa lagu mahadsantihiin.
cidaamadan filaya maxamed karaamo waad maqlaysaa najax waynu uga mahad celinaynaa Aftaa galabta xasnaa amay marada ka dhacdaa badni.
maya cimaamad baa lagu soo Waa rabaa marka ugu horeysa, Waa.
ah, yaa.
waa cimaamadu markay ku qaba markii ugu horreeda ku qabata wicitaanka ayaan ku laabanaya wicitaanka dhegeystaha markaana jaaniska u helay ayaan soo dhawaynaya halo asalaamu calaykum walaal soo dhowow magacaada iyo goobta aad naga soo wacayso barnaamijka walaal waa lala socotaa haye gudagal maxay galabta nugu soo tala gashay maxay ku saabsan tahay haye
hadda koor waxaa jirtaa leeri wiil iyo gabar aad isku jecel mhm
marka wiilku een, gabadhan tawaada waxay jiray een, aan isku nimaan waa gartay
wiilku muddo dheer soo saro markoo een, socod dheer soo gala waa gartay
markuu u yimida gabadhii isagoo isnaa wuxuu yidhi waxaan kusoo bara xaafadayda iyo ehelkayga haye
marka ay gabadhii wiilka israaceen oo gabadha waxaa jira wadhiga baayo aan wato ma u soco karaa mhm
sidaasuu yidhi markaan soo socday xaafadaan soo arkay xaafadaas ayaan wax kaaga siixadayaa naskeed waa gartay
xaafadii waa u tageen markii xaafadda cawo midoobe waxaa iyakoo xaafadda ku tashaa hawenayay ay ka xadaan waxay haysteen ay ku kaceen aha
marka ku kaceen nin aa joogo marka nin oday oo bidaar leh hay
ninkii marugaayo waxay tiraan midkan faqiirka aan la socdo waxba aan haysan midkan bidaartana dhalada ay da- ay dalaanaydaa waxa rabaa waxa la- Waa- dhalada laa ay dalaanaydaa waaba dahab iyo diinaha Mhm.
markaasu gabadhii wiilka halkaas uga hasaracay lahda war qofkii faqiirka oo Mhm.
oo iskala kaa socday waxay disidba male midkaana waxaa raba dhalada birqeeda waa waxa dhalada birqeeda waa dahab iyo diinaha sidaa waxaa raba Ay.
ma iga dheeraan hay
halkaas gabadhii wiilku kala hareen
waa lal qaaliya waynu kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badanaa barnaamijka inagoola qayb qaadatay wallahi waxbaa ka dhacay ayaan la dhihi karaa karaamow galabtay barnaamijka farikamaaqonda qiimihiisii dhabexe dambana waynu maraynaa anigana insha allah isbuuca dambe haddii rabbi laga helo waxyaabo badan ayaan soo bandhigi doonaa maxamed wallahi maxamed dad waa dad baa ka xanaajinaysaa maxamedow marka insha allah waynu soo bandhigi doonaa dad badan hadda isdiyaarinaya dad badan baa isdiyaarinaya Adaan maxamed.
kamid ah.
anaa ka mid ah dadka waqti mm, dad badan dadka isdiyaarinaya anaa kow ka ah hadda adiftaaxo waa ogeed barnaamijka murtiba dasaariga yahay maaya maxamedow ay galabta si fiican uguma soo talageli Een, aad baa mahadsantaa waan kaa sugnaa waan ku sugnaadaba basaaradaada iyo waxaa la timaada een, walle waxbaa usbuuca ka dambe.
dambe insha allah Een, marka aad baa mahadsan tahay fariimaha een, maya fariimo ma jiraan laga raali noqdaa hafi- ofsi- hafsi- hafiyo haf haf maan hadal kuma jiro Haa, ni- way dhibtaa aad dhibtaa mar maxamed walba.
waa kugu cusubtaan u meli haf maan hadal kuma jiro
cadibta aad baa mahadsan tahay dhegaystayaasha waan siinaynaa jaaniskooda marka een, xoogaa yar waan wada nasanaynaa cadibta farsamayaqaanka ayaa gacmaha haatinaya
Atoi hunnoya, aloha balo, hoba loba. Aloha balo, hoba loba. Toban jirkiisa wadana galay toban jirkiisa wadana galay iyo tilmaamta halkaan ku waday duf mareerkaanoo u dayin dabka saaray igu wadaan toban jirkiisa wadana galay toban jirkiisa wadana galay iyo tilmaamta halkaan ku waday duf mareerkaanoo u dayin dabka saaray igu wadaa haya addoy hunnoya allohobalo hobaloba allohobalo hobaloba One bita, one dalmada, one bita, one dalmada. Laya haygan ka jecla, one dhaqaaqa haddaad tiri, dhagar islaan baa soo duwa.
aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal halkaasi haddaan uga soo laabanno sidan yareed een, marka cadiftaaxo galabtaada waxbaa ka dhacay barnaamijkana waa gabagabo een, marka galabta een, waa murti ima dadaalo galab wanaagsan weeyaan laakiin suxubintiisa murti ima dadaalo weeye galabta Mm.
waxbaad maqashay gabayooyin sidoo kale waxaad maqashay sheekooyin aad u xiiso badan Ah.
marka cadiftaaxo een, marka waan kugu soo laabanayaa balse dhegeysta ayaa jecel inuu barnaamij ka qayb qaato jaaniskaan siino halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad inagala soo xiriirayso haye cado kibir sidee barnaamijka looga dhegaysanayaa marti ma dadaalo haye walaal soo dhawow maanta maxaa inoogu soo talagalay haye haye haye
saxaraha ay ku lugaynayeen maamul meel hadal ay isku qabteen ilaa gacantooda adeer baax ku sii daayay haye
warbaaxinta jaa waxaa jira ninkan haddaa adna aa- aa ku dhufato wax idinkala qabaa ma jiraan haye
isku go-aydiin islahay waad ka sii socdeen haye
waxay ku tageen hal balliyo geesi jireen haye
meeshii markay ku tageen balligii waxay lawadaalan yihiin waa iskaga mayrteen waa waa iskaga dabaasheen haye
biyihii isaga ku baashaaraya mida iyo dhaba- dalbaaxyada lagu dhuftaa aa biyihii ku haftay
haye
iyagu biyihii ku haftay awalna wuxuu geeya kaasoo kala dhaafay dhagax wuxuu kusoo kala faray wuxuu dharbaaxyada ku dhufay maanta waxa ay dharbaaxay saaxiibkii igu wanaagsanaa haye
haddana biyihii ninkii markuu ku haftay waa kasoo badbaadiyey ninkii kala gacanta hababtay haye
wuxuu biyihii soo baxsuu yidhi dhulka haddana waxaa ku dhigay maanta waxa ay soo badbaadiyey saaxiibkii igu wanaagsanaa oo qaali ah haye
sababtoo mara wuxuu yidhi ninkii waraa niyahow awl nooha dhagaxa markhaati agaa dhigsataa maanta waxay rabaaxo saaxiibkii iigu wanaagsanaa haddana waxaa ciid- ciidda markhaati agaa dhigtay waxaa waxaa bi- soo badbaadiyey saaxiibkii iigu qaalisanaa Mm, mm, mm, wax baa ka dhaca haye Cod- intaasi baa socodkaan wataa haye walaal soo daa waqtiga hadduu inoo saamaxo waan kuu tixgeli doonaa
saantadii axmed gudel iyo xarunbero waa barasho walaal nagu celi adigoo mahadsan axmed
dhaantadii axmed budel iyo fartuunbiro maya barasho een aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal qaari waan ku tixgeli doonaa waqtiga hadduu inoo saamaxo een dhegeystaha socodsigiisa waan u tixgeli doonaa cayna cariftaaxo marka saaxiibadana dhegeysanaya maxaan hawada ka leenahay galab cudwan galab wanaagsan ayaan hawada ka leenahay barnaamijkuna waa muurti iyo madadaalo qeybihiisa ugu dambeeyana waynu maraynaa wixitaanka ayaan jaaniska markaan siinayaa barnaamijka qeybtiisa ugu dambeeyana waynu maraynaa halo asalaamu calaykum dhegeystahaas waxaan filayaa inaanu ismaqal weynay qadka telefoonka ayaa ka go-ay meel walba joogta casire wanaagsan ayaanu idin leenahay galo wanaagsanne saaxiibayaal hawada waan idinka leenahay qaybihii ugu dambeeya waynu leenahay ayaan maraynaa haye karaam bal adiga hadalkaaga ugu een dambe.
aad iyo aad ay mahadsan tahay intaan soo gabagabayna cadiftaaxo dhegeystayaal badan ayaa een qadadka soo buuxdhaafinay jaaniska haddaan siiyo dhegeystaan qad ku jira halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow waqtiga ayaa aad iyo aad inoo cariirinaya magacaaga waa la socotaan filaya barnaamijka hamurtiyi madadaalo galabta maxaa inoogu soo talagalay
walaalkay aad iyo aad aa mahadsan tahay sheekadana kuusoo furtay haye inoo soo daa
sheekadana waa dhex martay wiil iyo hooyadiis haye
hooyadii wiil ayaa hooyadiis waxaa ku dhahday orod ikan lin haye
wiilkii linta uu ka doono suuqa meel dhex marka soo marayo ee uu dhacay dhinac uu dhacay haye
lintii waa ka saraartay haye
hadhow kuli wiilka markuu istaago lintii wuu waayo wuxuu dhahday xaafadii miyaa ka saysaa
haye
xaafadii ha ka sawiyaa soo socon anigana waa sii socon
haye
xaafadii u tegay hooyadiis baa waxaa ku dhacday wiilkii haw lintaan ka dirsaday haye
wuxuu dhaha hooy way soo socotaa jidkadaan kaga soo tegay haye
marka wiilkan wuxuu dhahay lintii jidka ay soo socotaa xaafadii imaanaysaa hooyo
haye
intaas dhigtaa walaalkay sheekada een aad iyo aad ay mahadsan tahay walaal qaariya sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoola qayb qaadatay waan kaa mahadcelinayaa guud ahaan waxaan jecelnahay inaan intaasi ku soo afmeerno barnaamijkii galab wanaagsan qaybtiisa murti iyo madadaalo oo si wada jira maanta si talantaaliya su isku mida codadkooda idiin soo gaarayeen may ashraf karaama iyo saaxiibkay soomane barnaamijkani mid kaloo ka xiiso badan intaan ku kulmi doono sabtidan sabtidii saxiga waxaynu idinkaga tegaynaa sidaasi nabadiino salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu iyo iyo dhaantadii axmed budul iyo fartwam fartun birimo Een, marka waxaan leenahay intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono nabaday i bankaakeymoy tahay barbarka gadhaankama kaga filow boqoraki bankaakeimoy tahay barbarka gadhaankama kaga filow bashar qurux ilaahay ka buuxiyo rugogatahay ma isbeegsanaa Ano poco le tirin on paya kelin Una poco la la teru bihin kara boqorati bankaakeimoy tahay barbarka gadhaankama kaga filow boqorati bankaakeimoy tahay barbarka gadhaankama kaga filow